bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo sideed iyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee asifaat alakhlaaq ee ku saabsanaa tilmaamihii rasuulka sala allahu calayhi wasalama sidii ilaahay u abuuray khalqigiisa iyo khuluqdiisii iyo dabcigiisii wa fii riwaayatin waxaan hadda soo aragnay ee umu macbad al khusaaciya tilmaantii aan nabiga soo tilmaantay iyo sayidina cali wa fii riwaayatin canhu riwaayad kale oo sayidina cali kaga saabsan waxaa ka mid ah annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa dakhma aracsi madaxiisu mid uu weyn yahay dakhma alkaraadiisi xubnihiisuna ay waaweyn yihiin tawiilu lmasrubati tintaa dheer ee u dhaxaysa halkaas galowda ilaa xuduntana een soo sheegnayna ay dheer tahay bay ahaayeen socodkana wuxuu yidhi idaa masha hadduu socdo takafa'a kor ayuu u qaadmayey takafaa kor buu u qaadmayey takafu-an koru qaadmis ka-annamaa sidii isagoo yanxadu kasoo degaandegaya ama kasoo hoobanaya min sababin meel hoobada wa qaala jaabir ibna samura marka nin walba asxaabta ihi meel waxbuu ku darsanayaa wa qaala wuxuu yidhi jaabir ibnu samura samura wuxuu yidhi kaana wuxuu ah rasuulku daliica alfami afka afkiisa ku uu waasic yahay buu ah waasic waasic uu yahay maxaa jira afka garan yar ee isku soo koobani ee afka shimbirta la moodaaye qurux ma ah marka afkiisu wasci baa ku jiray dhinaca kale ashkala alcaynayni indhihiisuna wayway dilaaca indhaha waasic baa iyaguna ay ahaayeen in badan baa indhaha soo aragnay sunnayaasha waan aragnay xiribihii waan aragnay inanka waynu aragnay isha kale cad waynu aragnay waxaasoo idin laakiin tan haddana isha nafteedu waasic baa ahayd ashkal alcaynayni manhuusa alqadamayni lugihiisa labada gomadoodna waxay ahaayeen kuwii hilib yar bay ahaayeen yan cagabaruur ma ahayn cagabaruur maahayna kuwa hilib yar bay ahayn manhuusku waa sidaas ninba waxbuu dhahayaa wa qaala abutufaylna wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa abyada nin cad maliixa alwajhi wejigiisana uu aada u qurux badan yahay muqasadan oo wax walibana ay dhexdhexaad yihiin isna intaasuu ku soo koobay wa qaala anas ibnu maalikna wuxuu yidhi anas ibni maalik oo rasuulka khaadimkiisa ahaana wuxuu yidhi isna waxbuu sheegay wax ayuu sheegay oo wuxuu yidhi dhexdhexaad dhexdhexaadku mana dheero mana gaabna waaye oo kiyaas kii hore ee abutufaylkii anas wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa bistal kafayni cukuradiisa cukradiisu way waaweynaayeen waasic bay ahaan iyaguna wa qaala wuxuu yidhi kale kaana wuxuu ahaa ashar allowni midabkiisu kuu cad yahay ee casaano ku jira waay laysa ma uusan ahayn biabyada mid cad oo amhaqa oo boombas cad ah ood mooda inuusan dhiigba lahayn ma uusan ahayn walaa aadama mid maariin oo madowna ma ahayn qubida rasuulka waa la qibdooday oo wuu geeriyooday walaysa fii ra'sihi wa lixyatihi isagoo madaxiisa iyo garhkiisa ayna kusug ayna ku sugnayn cishruuna shacratan baydaa labaatan xabo oo timo oo cadcad iyagoo ayna gaadhin uu tiriyey de isagaa tiriyey labaatan mayna gaadhayn buuhi wa qaala wuxuu ihi innamaa kaana wuxuu ahaa shay-un wax baa jiray buuhi wax oo min ashaybi ciro ah fii sudqayhi labadiisa dhafoor wax yar baa ku yilay meesha labada dhafoor iyo halkan bishinta hoose timaha ku yaala bishinta iyo garhka hoostooda canfaqada meesha af carabiga lagu yidhaahdo meeshaana ee timaha ku yeelay waxoogaa cadaan ayaa ku jira ciro ah wa fi ra'si madaxana nabdun wax yar oo ciro ayaa ku sugnaa wa qaala abu juxayf wuxuu yidhi in la yidhaahna ra-aytu waxaan arkay bayaadan caddaan waa timo yaraha caddaaday oo ciro ah taxta shafatihi sufla dabintiisa hoose dabinta hoose ee rasuulka sala allahu caleyhi wasalam hoosteeda waa timaha yar ee ku yaala garhka iyo dibinta hoose dhexdeeda yacni alcanfaqa canfaqa af carabiga lagu yidhaha wa qaala cabdulaahi bnu busri nin layidhaahna wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa fii canfaqatihi rasuulka canfaqadiisa shucayraatun timo yar yarahoo biidun oo cadcad kaasna waxa weyaan intaasy yay ka hadleen xaggii ciradii iyo waxaas cirasa ama lahayn labaatan xaba xataa ma gaadhayn buu wa qaala albaraa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulku marbuucan kii xagga dherarka marka la yidhaahdo meel dhexaada oo aan dheerayna gaabnayna taa horaa looga soo hadlay baciidun maa bayna almankibayni labadiisa garabna way kala fogaayeen labada garabna way kala fogaayeen lahu wuxuu lahaa rasuulku shacarun timo oo yabluqu gaadha shaxmata udunayhi labadiisa dhagood labada dhagood usoo gaadha ayuu ahaa ra-aytuhu waxaan arkay buuhi rasuulka oo fii xullatin xamraa isku joog cad xidhan lam ara ma arkin buu yihi shay-an shay wax oo qatu weligay oo axsana minhu rasuulka ka qurux badan wa kaana wuxuu ahaa sida ay asxaab kalena wariyeen oo saxiix albukhaarina kusoo aroortay wa kaana wuxuu ahaa yusdilu kii raariciya shacarahu timihiisa awalan marka hore oo halab yuu yeeli jiray timaha hoos buu geeni jiray lixubbihi jacayl uu qabay muwaafaqata ahlilkitaabi u waafaqayo kadibna waa isagii in la khilaafo soo jeedi maaragtay soo amray in la khilaafo ahlukitaabkii uma faraqa ra'sahu markaa kadib wuu halab ayuu yeelay halab timaha wuu halabaystay halab waa la yaqaana qaala albaraa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulku axsana annaasi naas dad oo idil ka ugu quruxda badan wajhan xagga wejiga wa axsanahum ka ugu quruxda badan khuluqan xagga akhlaaqdana wasu-ila waxaa la weydiiyey barahi akaana ma aha wajhu nabiyi nabiga wejigiisu mithla sayfi seefta oo kale miyuu aha cadaanka iyo qaal wuxuu ihi laa bal mithla alqamari dayax oo kale ayuu ah wa fii riwaayatin kaana wajhu wuxuu ahaa mustadiiran mid wareegsan laakiin aan aada u sii wareegsanayn sidii hadda ka hor aan soo aragnay wa qaalat waxay tidhi alrabiic bintu mucawid gabadh la yidhaahdo oo iyadanoo rasuulka aragtay oo ka sheekaynaysa low ra-aytahu haddii aad aragtay rasuulka ra-ayta shamsa qorax baad aragtay oo daalicatan soo baxaysa qoraxda markay soo baxayso oo kale unbuu ahaabay jiri wejigiisu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa qaala jaabir ibnu samura nin la yidhaahna wuxuu yihi ra-aytuhu waxaan arkay buu yihi rasuulka fii leylati idxiyaan habeen dayixuu afariyo tobnaad yahay ayaan arkay buui habeen dayixuu afariyo tobnaaduu yahay muqamarana waa la yidhaha idxiyaanna waa la yidhaha fajacaltu waxaan bilaabay buu ihi anduru inaan fiiriyo ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay inaan mar fiiriyo sala allahu calayhi wasalam wa ila alqamari dayaxana aan mar fiiriyo wa calayhi rasuulkuna markaa wuxuu qabay u xidhnaa xullatun xamraa isku jeeg cas fa idaa huwa markaas huwa rasuulka axsanu ka qurux badan cindii aniga agtayda min alqamari dayaxa abu hurayrena aan maqalo wa qaala abu hurayrena wuxuu yidhi maa ra-aytu ma arkin shay-an waxoo axsana ka qurux badan min rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam ka anna shamsa waa sidii isagoo qoraxdu tajrii ay dhex socoto fii wejihi wejigiisa wejigiisa waxaad moodaa qoraxdii wamaa ra-aytu mana arkin buu ihi axadan qof oo asraca ka degdeg badan fii mashyihi socodkiisa min rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam waxaad moodaa wuri ka-anama al ardu waa isaga oo waaba sidii iyadoo al ardu dhulkii tutwaa lahu loo duubayaba dhulka waxaad moodaa wuri in loo duubayo wa inanaa annagu markaanu la soconnay la nujhidu anfusanaa naftayada ayaan daalinaynay saanu orod wa inahu isaguna lakayru muktarithin danba kamale inuu socday in kalaba ma moodid wa qaala kacab ibnu maalikna wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulku idaa sura haddii uu farxo istanaara wajhu wejigiisa ayaa iftiimi jiray oo siraadmi jiray xataa sidii ka-annahu isagu qidcatu qamarin gobol oo dayax oo kale ah wuxuu ka sheekeynayaa aan soo aragnay markii toobada laga aqbalay ee loo yeedhay rasuulkana uu ku farxay markaasuu sheegayaa wa caraqa maratan marna rasuulka ayaa dhididay ilan bashar buu aha wuu dhididayay hadduu kulayl ku dhace wa huwa isagoo rasuulku cinda caaishata caaisha agteeda jooga sala allahu calayhi wasalama yakhsifu isaga oo karkaraya nacalan kabo kabo ka yaraha go-ay hagaajisanaya wahiya iyaduna taqsilu ay falkinayso haslan wax ay falkinayso fa jacalat waxay bilowday tabruqu inay siraadanto oo ifto asaariiru wajihi rasuulka wejigiisa wejigiisii asaariirtiisii waxaa weeyaan waa calaamadaha uu wejigu leeyahay indhaha iyo iyo waxaasoo idil yani asaariirta kuwaas wey inay ifto falamaa ra-athu markay caaisha aragtay rasuulka wejigiisa buhitat way way amakaagday way yaabtay yaab meeshii ugu dambaysaba amakaagga la yidhaha wa qaalad waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay low ra-aaka hadduu ku arki lahaa abuukabiiru lhudali ninkii gabayaaga ah ee kabiirulhudali hadduu ku arki lahaa la calima wuxuu ogaan lahaa annaka adigu axaqu inaad u xaq leedahay ood mudan tahay bishicirihi isaga gabaygiisa inuu ku ammaano uu ku wasfiyo min hayrika ruuxan adiga aan hayn maxaa jira waxay wuxuu yidhi wa idaa nadarta haddaad fiiriso ilaa asirati wajhi rasuulka wejigiisa wejigaas qaybihiisa kala duwan yacni haddaad fiiriso baraqat wejigiisa asradiisii waxa weeyaan way hilaacaysaa baraqat way hilaacaysaa ka barqi alcaaridi sidii roob almutahallili oo da-aya oo kale siduu u hilaaco oo kale ayuu u hilaacaya wa kaana abuubakar wuxuu ahaa idaa ra-aahu rasuulka hadduu arka yaquulu ku yidhaahda amiinun waa amiin mustafaa oo la doortay bilkhayri yadcu khayr ayuu dadka ugu yeedhayaa ka daw ilbadri sida dayaxa afariyo tobnaadka iftiinkiisii oo kale oo zaa'ilihu dalaamu ee mugdigana zuuliyey ee tirtiray wa kaana cumarna wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu yanshudu kii qaada qowla zuhayr zuhayr ibnu abi salma hadalkiisii fii har ibni sama ibnu sinaan hadalkii uu yidhi uu dhihi jiray rasuulka ayaa leh low kunta min shay-in low kunta haddaad ahaan lahayd min shay-in waxoo siwal bashari oo aan bani aadamun ahayn waxaan bani aadam ahayn haddaadan ahaan lahayn ilaahay wuxuu qadaray inaad bani aadam noqoto isagaana hadee ugu sharaf badane kunta almudii'a waxaad ahaan lahayd dayaxa iftiima lileylati lbadri habeenka afariyo tobnaadka dayaxa iftiima ayaad noqon lahayd uma markaa kadib yaquulu wuxuu cumar dhihi jiray kadalika sidaas yuu kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay ahaa wax kasta ayay inoo sheegeen asxaabta wa kaana waxaa rasuulka idaa qadiba hadduu cadhoodo ixmara wajhu wejigiisu kii uu casaado ayuu ahaan jiray xataa intii kaannamaa waa sidii isaga oo fuqi'a fii wajnatayhi fii wajnatayhi labadiisa kood ama labadiisa dhafoor waxaad moodaa inay kasoo baxeen labada dhafoor inay saa uga soo baxeen fuqiga waxaa la yidhaahdaa ubuxu markuu intuu dilaaco ay soo baxaan saa usoo baxaan inay kasoo baxeen baad moodaysaa buu yihi xabu ruumaani midhaha ruumaanka la yidhaha xabad ka mid inay kasoo baxday yani labadaasaa casaan jiray micnihii markuu xanaaqo wa qaala jaabir ibnu samura wuxuu yihi mar labaad ayuu kusoo laabtay jaabir ibnu samura kaana waxaa ahaa fii saaqayhi rasuulka labadiisa kub waxaa ku sugnaa xumuushatun toosnaan way toosnaayeen aad bay u toosnaayeen oo dalab iyo wegdi iyo midna muusan lahayn dalab iyo wegdo iyo waxyaabahaas iyo dalbajuuco iyo waxaa midna muusan lahayn wa kaana wuxuu ahaa laa yadxaku kii aan qoslin ilaa tabasuman muusood ama dhool cadays maahane wa kunta waxaad ahaa idaa nadarta ilayhi haddii aad fiiriso qulta kii yidhaahda akxala alcaynayni labadiisa indhood way kuulan yihiin wuu indhakuulan yahay walaysa biakxala mana indhakuulanin waa xagga min allaahi sidaas ayuu ahaa wa qaala cumar ibn khadaabna wuxuu yidhi wa kaana wuxuu aha rasuul rasuulka ilaahay wuxuu ahaa min axsani nnaasi thaqran xagga afka ruuxa ugu quruxda badan afka meelaha quruxda laga fiiriyo waa ka mid afka debnaha ilkaha ciridka waxaasoo idil waxyaalaha quruxda qofka uu leeyahay bay ahayd marka dadka ruuxa dadka ilaahay abuuray ruuxa ugu afka quruxda badan buu ahaa buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa qaala ibnu lcabaasna wuxuu yidhi kaana wuxuu aha rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama aflaja thaniyatayni labada dhoolood thaniyata dhoosha waa la yaqaanaa labada dhoolo labadiisa dhoolood ama dhoolaha iyo foolashu way isku xigaan dhoolaha iyo iyo iyo iyo iyo foolasha dhexdooda waxoogaa iyay kala yarha durugsanaayeen fanaxda ma aha fanax ma aha ma lahayn rasuulku sala allahu alay wasalam fanaxdu waa markii ay waa la yaqaanaa waa labada fool oo kala fog maahna waxaa in yar kala fogaa dhoosha iyo foolka idaa takallama hadduu hadlo ru'ya waxaa la arki jiray ka nuuri nuur oo yakhruju ka soo baxaya bayna hanaayaahu dhoolihiisa dhexdooda ka soo baxaya ayaa la arki jiray weli waxaynaan haa qoortiisa mar waxaa sheegtay umu macbad baa qoorta nabiga sheegtay oo dherer ayaa ku jirtay waxaa jira wa fii cunuqihi satxun sataxun qoortiisa way dheerayd oo qoor dheer buu lahaa marka laakiin markana aada looga sheekaynayaa wa amaa cunuquhu rasuulka qoortiisu fa kaannahu waa isagii oo jiidu dumyatin dumyada waxaa la yidhaahdaa baashan la qurxiyo ee cad ee ciyaalku ay ku ciyaaraan ee ciyaalku ku ciyaareen dumyataasaa la yidhahda jiidna waxa weeyaan waa qoorta fii jiidihaa xablun min masad marka tan la qurxiyey ee ay ciyaalku ku ciyaaraan qoorteeda ee cad xagga caddaanka bas a looga shabahaa tashbiih kale lagama wado waxa weeyaan way cad tahay baashaasi fii safaa'i lfidati oo fido saafia ah sidaas ayay qoortiisu ahayd rasuulka sal wayna dheerayd wayna caddayd saasaa laga wada wayna sinayd oo laalaab iyo waxba maysan lahayn waxaa lagu soo celiyey uun kuwii hore qaybo ka mid a ayaa lagu soo celiyey wa fii ashfaarihi xiribihiisana timaha ku yaallana catafun dheeraad baa ku jira way dheeraayeen timaha ku yaallaa way dheeraayeen ayaa laga wadaa tuul ayaa ku sugnaa wa fii lixyatihi garhkiisana kathaafatun weynaan ayaa ku sugnayd garh teelteela ma ahayne garh buuxa ayuu ah wa kaana wuxuu ah rasuulku waasica aljabiini dhabanadiisu kii ay waasic ahaayeen bay ahaayeen asaja alxawaajibi sunnayaashiisuna sunnayaashiisuna ay timo badan yihiin iyana ayna ay yihiin wax saa usoo qalloocan oo aada moodo aada moodo bil oo kale ama qaws qaanso oo kale sidaas usoo usoo qalloocdo ayay ahaayeen waana soo aragnay fii gayri qarnin baynahumaa iyaga oo aynan xidhiidhsanayn marka kan wuxuu leeyahay ma xidhiidhsana horeyna waxaan kusoo aragnay way xidhiidhsanaayeen marka taas culimmadu waxay ku fasireen haddaad u soo dhowaato waxaad arkaysa inay inay isku xidhan yihiinoo wax yar oo timihi ay u dhexeeyaan oo isku xidhiidhinayaan labadooda haddaad laakiin waxoogaa aad ka fog tahay waxaad moodaysaa inaynan xidhiidhsanayn marka saasaa lagu heshiisiiyey waxaa kalou ahaa aqna alcirnayni kii sanqaroor leh ayuu ahaa kamas ma lahayn nabigeenu sala allahu aleyh wasalam kamas ma lahayne sanqaroor ayuu lahaa sankuna uu soo fooraro aqna alcirnayni sahla alkhadayni labadiisa dhabanna ay yihiin kuwa aan soo kuukuusnayn yo halkan maaragtay isha ka hooseysa laftan isha ka hooseysa ee koodka la yidhaahdo ma ayna soo baxsanayn ma ayna soo baxsanaynoo taasi quruxda ayay kasoo horjeedaa qurux ma ah kuwaas min lubatihi laga bilaabo halkaa dhuuntiisa ilaa suratihi xudunti xuduntiisana shacarun timo yarbaa wiilay oo yajri socda kal qadiibi sidii ul ul saa u dheer qadiibka kaasaa la yidhaha laysa muusan ahaanin fii batnihi nabiga calooshiisa walaa sadrihi iyo xabadkiisaba shacarun timo oo hayrahu intaas xudunta iyo udhexaysa dhuunta kaa yar maahane intaa yar khafiifka maahane timo kale muusan lahayn muusan halkaa ku lahayn waxaa kaloo ahaa ashcara adiraacayni walmankibayni laakiin labada garab iyo labada gacmood diraaca waxaa la yidhaahdaa waa waa la yaqaanaaye waa gacanta qofka bani aadam gacantiisu saddex xubnood bay leedahay cukurka iyo dhudhunka inta udhaxaysa iyo cududda marka cududdaas yaa tima lahayd wey diraacaynka iyo walmankibayni labada garab wuxuu ahaa oo kale nabigeenu sawaau lbatni wasadri calooshiisa iyo xabadkiisu way way sinaayeen xabad saa usoo baxsanna ma lahayn calool soo baxsanna ma lahayn way siman yihiin caloosha iyo iyo sadriga xabadku way siman yihiin taasna quruxda ayay ka mid tahay ma aha dadkeenna caloosha wada yeeshay nimanku markay waaweynaadaane aada moodaysa naag uur laho kale muusan ahayn waxaa kaluu ahaa masiixa sadri xabadkiisuna mid uusan lahayn mid soo taagan ma uusan ahayn masiixa sadri xabadkiisu mid soo taagan mauusan ahayn waxaa kaluu ahaa mid aan timo lahaynna uu ahaa xabadkana timo kuma lahayn nabigeena sala allahu aleyh wasalam aan sii wadno cariidahu masiixa sadri cariidahu waanuu ballaadhnaa maaragtay xabadkiisa uu ballaadhnaa wuxuu ahaa tawiila zanadi xubnihiisuna kuwa ay dhaadheer yihiin buu ahaa dhaadheer yihiin oo gacmaha iyo lugaha iyo waxaasoo dhan ay dhaadheer yihiin buu ahaa yani darafu ziraaci fi lkatab iyo intaasoo dhan wada dhaadheer bay ahaayeen wuxuu ahaa raxba araaxa calaa cashiisuna mid ay ballaadhan tahay buu ah raxba araaxa calaa cashiisu mid ay ballaadhan tahay ayuu ahaa okay waxaa kalou ahaa sabd lqasab sabd alqasab ay mumtadu saacayni wasaaqayn alsaacidayni wasaaqayn labadiisa dhudhun iyo labadiisa kub na waa dhaadheeraayeen way dhaadhaareen way dhaadheeraayeen waxaa kaluu ahaa khumsaanu lakhmusayni raysmagaadhana fiican buu lahaa rays magaadho fiican muusan hayn waxaa hadda la yidhaahdo flat food waxaa la yidhahdaa ama biyadibiyactiga ma ahayn oo e, waxa weeyaan rays magaadho ayuu lahaa rays magaadhaduna waa qurux iyana saa'ila alatraafi xubnihiisuna kuway shubmayaan oy laalaadaan bay ahaayeen idaa zaala haddii uu socdo weeye zaala wuu ku socon jiray qalcan isaga oo dhulka kor uga qaadmayo yakhtu wuu tallaabsan jiray takafu'an isaga oo kor isu qaadaya wayamshi hownan tartiibna wuu u socon jiray wa qaala anas wuxuu yidhi maa masastu ma taabanin xariiran xariir walaa diibaajan iyo xariir waa isladihiin oo alyana ka jilicsan min kafi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam iyadoo xariir tahaybu haddana aynan bajaqbajaq ahayn sida oo jilicsan sida haweenka oo kale oo adeygna uu ku yaraah jiro dhinacna jilicsan walaa shamamtu ma carfanin buu yidhi oo ma ursanin ma urinin riixan wax la uriyo oo carfoon qadu weligay ow cirqan ama ow caraqan dheh dhidid qadu wa fii riwaayatin yacni rasuulka waxaba yaraatee aan caraf ahayn oo kasoo carfaya ma jiraan dadka dhididkooda iyo dadkan ay soo wada uraya ee maaragtay soo shiiraya ma lahayn rasuulkeena waxaas waa allah subxaana wa tacaala wuu ka kaafiyey bal dhididkiisu wuxuu ka udgoonaa miskiga yuu ka udgoonaa sidaasaa sugan dhididka isagoon waxba ismarinin dhididkiisan caadiga ah ilaahay u ka keeno oo dhidi oo la dhidido wuxuu ka udgoonaa miskiga ayuu ka udgoonaa bal iska dhaaf inuu ama shiir iyo wax saase saasuu ka waday anas maa masastu xariiran walaa diibaajan ma taabaninoo alyana ka jilicsan min kafi rasuulillaah walaa shamamtu kama urinin riixan riix qadu weligeed ow caraqan qadu weligay dhinaca kale wa fii riwaayatin maa shamamtu ma urinin cambaran cadarka cambar layidhaha qadu weligay walaa miskan iyo miskiga walaa shay-an shay oo adyaba ka udgoon badan min riixi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ow carafi rasuulilaahi rasuulka ilaahay caraftiisa marka waxaasoo dhanna hadda riwaayaadkan oo dhan waa wada saxiixulbukhaari ay ku wada qoran yihiin wa qaala abuu juxayfana wuxuu yidhi akhadtu waxaan saa u qaaday biyadihi rasuulka gacantiisii fa wadactuhaa waxaan saaray calaa wejhi wejigayga ayaan saaray fa idaa hiya gacanta rasuulka abradu way ka qabowdahay min athalji baraf wa atyabu way ka udgoon badan tahay raaixatuhu wa atyabu raa'ixatan xagga caraftana way ka udgoon badan tahay min almiski miska waxaa miskiga la yidhaahdo saxiix albukhaari ayaa wariyey iyadana wa qaala jaabir ibnu samura wuxuu yihi wa kaana sabiyan ilmo dhalaan u ahaaye masaxa khaddii dhafoorkayga ama dhabankayga dhabankayga dheh yaa rasuulka ayaa masaxay saas soo wejigu gacanta iga mariyey fa wajadtu waxaan dareemay buu yihi liyadihi gacantiisii bardan qabow aw riixan caraf ka annamaa akhrajahaa sidii isagoo ka soo bixiyey min juunati cataar ninka barafuunka ninka gada iyo cadarka ninka gada meesha oo uu cadarka gashado inuu ka soo bixiyey aada moodo wa qaala anas wuxuu yidhi isaga kusoo laabtay intii oo dhan baa lasoo dhammaystirayaaye wa qaala anas wuxuu yidhi kaanna caraqahu rasuulka dhididkiisa waxaad moodaysay allu'lu luul baad moodaysay wa qaalad ummu saliimna waxay tidhi huwa atyabu min atiibi tiibka iyo cadarka isagaa ka udgoon wa qaala jaabir wuxuu yidhi intanaaba ka sii daran jaabir ibni cabdilaahi wuxuu yidhi lam yasluk ma uusan qaadin rasuulku dariiqan waddo oo fa tabictahu oo fa tabicahu axadun qof uu raaco uu ka dabagalo waddo uu sii maray rasuulku haddaad adna soo marto ilaa hadduu soo mara carafa wuxuu garanayaa qofkaasi annahu rasuulku qad salakahu inuu qaaday waddadan min tiibi carfihi caraftiisa udgoonkeeda ow qaala wuxuu ihi min tiibi caraqihi ama dhididkiisa udgoonkiisa ugu dambaysi waxaa lagu soo khatimay xaggii sifaadkii iyo tilmaantii ilaahay siduu abuuray ahaa ee si fiican asxaabtu ay uga soo sheekeeyeen wa kaana waxa ah bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxaa ku tiilay khaatamu nubuwati shaabaddii nabinimada oo midla baydati alxamaama qooleyda ama curcu- curcurida unfaxdeeda ama ukunteeda oo kale ah oo yushbihu jasadahu laakiin u eg jidhka nabiga una eg wa kaana waxaa ahaa cinda naaqidi katifihi lyusra garabkiisa bidix qeybtiisa kore saas iska dhe waxaa ahaa jumcan maaragtay wax oo bar ah bar bar ayaa ahayd bar jumcan waa sha- shaama bar ayaa ahayd oo calayhi bartana ay ku sii taalo khiilaanun ya khiilaanun bar ay ku taalo bar bar bar ah oo ka amthaali tath- athalaaliili u eg thalaaliil waxaa la yidhaahdo waxa weeyaan waa waa kuus jidhka ku yaala yani kuus waxa jidhka ka soo baxa waa uun khaatimu nubuwadii marka halkaasa waxaan uga baxnay ee labadaa dersi ee labadaba ay ku saabsan yihiin tilmaamihii nabiga ee ilaahay siduu u abuuray oo asxaabtii nabiga iyagoo kala duwan ninba uu qeyb ka sheegay haba ugu sii dhammaystirnaadeen ummu macbad iyo cali bni abi taalib laakiin laga wada qeyb galay si oo aan gaadhnay markii dambe sidii nabigii inagoo aragno oo kale la ina gaadhsiiyey والله سبحانه وتعالى أعلم